warqadaan warqadaan wataaya bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah wasiira dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha islamarkaana ah u qaybsanaha xukuumadda soomaaliya arrimaha xuquuqda aadamiga waxaan halkan ku xusayaa in ay lagama maarmaan tahay in wadankeena uu yeesho awood uu ku ilaalin lahaa xuquuqda aadanaha si aan u dhowrno dhammaan xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dadka naga caawinaya sida aan guul ugu gaari lahayn arrimaha dhowrista xuquuqda aadanaha hase ahaatee waxaa jira shaqsiyaad doonaya in ay ishortaagaan sidii aan ugu guulgaari lahayn dadaalkeena ku aadan dhowrista xuquuqda aadanaha caqabadaha na hortaagan waxaa ka mid ah in guddiga caalamiga ee xuquuqda aadanaha uusan fulin ballanqaadyo ay hore nooga ballanqaadeen inay xoojiyaan hay-adaha dhowraya xuquuqda bini'aadamka sida maxkamadaha sharci dejinta nabad sugidda waxbarashada wacyigelinta dadweynaha sidaa darteed sidaa awgeed waxaan halkan ku taageerayaa go-aanadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo in shaksiyaalka shaksiyaadyada hortaagan arrimaha aan rabno inaan ku xoojinno xuquuqda baniaadamka warqadii ay ka qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee loo yaqaano persona non grada in aynan shaksiyaad ku jira high office taaliya noqdaya office high commissioner of human rights mr scott campbell and miss sandra bayris oo iyadana ah wakiil wakiil qaramada midoobey ee xuquuqda aadamiga inay wadankeena soo geli karin ayadoo ayagoonan inagoonan aan mar dambe siinin ogolaansho marka waxaan halkaan mar labaad ku xoojinayaa aan taageerayaa warqadaas ka timid wasaaraddeena arrimaha dibadda warqadaas oo la yidhaahdo persona nangaraada waa mahadsantiin